hay-ada ifraax foundation oo taageero ka helaysa hay-ada un f b i ee tartan kubadda cagta ka daahfurta magaalada dhismocaasun dowla gobolka galmudug tartanka ayaa ujeedkiisu yahay wacyigelinta joojinta gudniinka firconiga ee hablaha iyo dhiirgelinta dhaqanka bulshada ee wanaagsan waxaana ka qayb galay kooxaha kala duwan ee caasimada galmudug ee dhuusamareeb tartankan ayaa loogalayaa sidii kor loogu qaadi lahaa ka hortegidda xadgudubya ka dhanka haweenka ay kamid yihiin f j m-ka sidoo kale xadgudubya kale ee la xiriirda xuquuqda aasaasiga taasoo qayb ka qaadan dowlada ay ku jirto hay-adda ifraax funis wax laga qabala caqabadaha wajahan haweenka soomaaliyeed gaaraan ku reer galmudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay furitaanka tartankani xogayaha dhalinyarada sbortiska caasimada galmudug ee dhuusamareeb isagoona sheegay soo dhaweynayaan kulamada noocan ay ka taageerayaan si wax uga qaba lahaayeen dhalinyarada qayb uga noqon lahayeen hirgelinta sidoo kale ka hortegidda xadgudubka dhanka haweenka soomaaliyeed garan ku horer galmudug kulan ayaa meesha noo dhacaya kulanku ma ahan kulan sport oo caadi u socda marka waa kulan fariin bulsho ah kaasoo fariin ahaan bulshada loogu diraya waxyaaba waxa uu yahay firconiga gudniinka ah kaasoo dhibaato ku ah dumarka marka meeshan waxaan galabta fariinta ugu diraynaa sidii gabdhahan caafimaad ahaan iyo mentaal ahaan looga badbaadi lahaa gudniinka firconiga ah marka sports ahaan farxad in galabta noo tahay waa isdhexgal bulsho kaasoo lagula dagaalamaya gudniinka firconiga marka waxaan leenahay gudniinkaas oo la dagaalamo waa in bulsho ahaan ilo dhalinyaro ahaan iyo maamul ahaan si loo hortegi lahaay caqabadahan dumarka kusoo laablaabtay kaasoo sababa dhibaato maskaxaan iyo jir ahaan uu sababo dumarka
gudoomiyaha dhalinyarada caasimada galmudug ee dhuusmareeb bashiir sheekh cali iyo sidoo kale iskuduwaha barnaamijyada ifrax foundation xasan cabdiraxmaan fatatak ayaa sheegay inay dadaalada qayb ka qaadan si loo hortagi lahaa xadgudubka dhanka haweenka soomaaliyeed gaaraan ku horer galmudug dhalinyaradu hayhin awoodda ugu firfircoon ee lagu soo gudbin karo xogaha ku saabsan wacyigelinta bulshada iyo sidoo kale qaabka noocan oo kalena ay dadaal ka qaadan si wax looga qaba lahay caqabadaha ku galan haweenka soomaaliyeed gaaraan ku horer galmudug
koob galabta halkan laga furayey oo lagu wacyigelinayey arrimaha la xiriira f j m-ka kulankan iyo kulammada la midka ah waxaa loola jeedaa oo macnahoodu yahay in laga wacyigeliyo bulshada khatarta iyo saamaynta uu yeelanayo f j m-ka ama gudniinka firconiga ah oo runtii ah khatar in badan bulshadeennan soomaaliyeed ay caadaysatay laakiin wakhtiyadan dambe aad u malayso in xoogaa wacyigelintii markii la badshay kadib ay soo yaraanayso iyadiiyaa maaragtay loola jeedaahoo laga wacyigelinayaa bulshada waxaan rabnaa dhallinyarada sbortiska ee ma ahan ayagu dadkii samaynayay f j m-ka dadkii lagu samaynayana maahane waxaa la rabaa inay inta qaadaan khatartiisa maantay markii loo sharaxo oo laga digaya inay inta qaadaan fariimaha geeyaan xaafadaha ay ka yimaadeen bulshadii kale inay la wadaagaan sidaasaa loola jeedaa dhallinyaradaa ah maantay awoodda ugu badan ee la adeegsado ee wacyigelin loo adeegsado ee dowladnimada maantay dowlad dhiska loo adeegsado waxaan rabnaa in la badiyo wacyigelimada noocaan oo kaleana laga faa'idaysto anigoo ku hadlaya magaca hay-adda ifrax foundation waxaan uguurintii aan raba halkan inaan kaga mahad celiyo dhammaan bahda sbortska ee degmada iyo qeybaha kala duwan ee hadday ahaan lahayd markaasi madaxda qaybahooda kala duwan runtii tartankan sida saaxiibada iga horeyaba ay sheegeen waa tartan lagu dhiirigelinayo dhallinyarada isla markaa lagu wacyigelinayo sida looga hortegi lahaa gudniinka gabdhaha waxaana aada ogsoon tihiin dhibaato badan in ay gabdhaheennu kala kulmeen oo tacdigaas loo geysanayo muddana soo socday dabcan hay-adda ifrax foundation iyo saaxiibadeeda markaasi bahwadaagta la'ah waxay dadaal badan ku bixinayaan in arrintaasi lasoo afjaro si markaasi xal wanaagsan looga helo wacyigelinta oo herar kala duwan ee inta badan la sameynayay ayaa hadda waxay u muuqataa in dhinaca marka sboortiska iyo wixii kaloo la halmaala dhallinyarada markaas fariimaha ama meseji ku saabsan loo gudbinaya si bulshadu markaasi ay u arkaan in khatartan ay tahay mid aad u weyn loona baahan yahay in mas-uuliyad cid kasta iska saarto hay-adda ifraax foundation ayaa ku holan six looga qaba laha xadgudubka dhanka haweenka taasoo ku salaysan jinsiga iyo sidoo kale gudniinka firconiga waxaana inta badan soo qaateen dhibaatooyinka ku dhaca haweenka iyo caqabadaha jira sida xal looga heli lahaay